galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galab khamiis ah bisha noofembarra waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah guddiga qaran ee doorashooyinka dadban iyo guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka oo war-saxaafadeed ay maanta wadajir u soo saareen ku sheegay in ay nasakhayaan natiijada doorashada musharaxii lagu helo inuu musuq maasuq ku yimid waxaa kale oo aan idiin haynaa maamulka jubbaland oo noqday maamulkii ugu horreeyey ee soo gebagabeeya doorashada aqalka hoose
So this is good news for Jubaland, and I hope other states will be able to follow Jubaland's example in completing the election waa war process.
farxad u leh Jubaland waxaana rajaynayaa in maamul goboleedyada kalena ay raacaan tusaalaha Jubaland si ay maalmaha soo socda ugu dhammaystiraan doorashada golaha shacabka waxaan kaloo idiin haynaa shan qof oo siyaabo kala duwanna ugu dhintay xalay magaalada hargeysa
gabadh iyaduna isdildeshay gabadhaasna meydkeediisa halkaa la qaado waa la aasay waxaa jiray nin askariga oo nin shiciba xabad ku dhuftay isagiina waa la qabtay labadaa sida dilka ah hawshooda way dhammaatay waa laga heshiiyey aaskoodiina uu socdaa maantaana maantaa la aasay iyagana sharcigaa la marinaya dembiilayaasha haddii ilaahay ka dhigo sidoo kale waxaad maqli doontaan abaaro si weyn ugu dhuftay gobollo ka mid ah puntland xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydi iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese warka caalamka sarkaal ka tirsanaa ilaalada safaaradda imaaraadka carabta ee soomaaliya ayaa maanta lagu dilay qarax lagula beegsaday gaari uu watay magaalada muqdisho gudaheeda gudoomiyaha degmada shibis axmed muumin maxmed ayaa v o a u xaqiijiyey in gaariga uu qarxay isaga oo marayay isgoyska maanabolyo ee magaalada muqdisho gudoomiye axmed muumin ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in qaraxa lagu dilay sarkaalka loogu soo xiray gaarigiisa sarkaalka ayaa la sheegay in dhaawac ahaan looga qaaday goobta markii hore hase ahaatee uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray ciidamada dowladda ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay iyaga oo baaritaano ka sameeyey halkaasi isbahaysiga naato ayaa soo afjaray howlgalkoodii ilaalinta badweynta ku xeeran soomaaliya kadib markii ay hoos u dhaceen howlgalladii kooxaha budhcadbadeeda ah ee soomaaliya markab ay leeyihiin ciidamada cirka ee boqortooyada dalka denmark ayaa qaaday howlgalkii ugu dambeeyey ee isbahaysiga nato ay ku ilaalinayeen badweynta hindiya isbahaysiga nato ayaa ka mid ahaa howlgallo caalami ah oo si weyn loogu guulaystay si ay jawaab uga bixiyaan halistii ka imanaysay budhcadbadeeda soomaalida waxaana ku jira howlgalkaas dalal kale oo samaynayey oo ay ka mid ahaayeen midooda yurub maraykanka iyo dalal kale oo howlgalka ka madax bannaanaa budhcadbadeeda soomaalida ayaa xilliyadii ay meesha ugu sarraysay marayeen waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha dunida gaar ahaan xaddi gaadhaya ilaa toddoba bilyan oo dollar iyaga oo qabsaday ilaa kun qof oo isugu jira badmaaxayaal iyo shaqaalaha maraakiibta ugu yaraan laba ruux ayaa ku geeriyootay lix iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bam lagu soo xiray lagu qarxiyey dhisme ay leedahay dowladda oo ku yaala magaalada adana ee dalka turkiga gudoomiyaha gobolkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee turkiga ee layidhaahdo anadolu in gaariga weerarka loo adeegsaday la dhigay baakin ama goobta gawaarida la dhigto oo ku taalla albaabada laga galo dhismaha xafiiskaasi waxaa kale uu sheegay inay rumaysan yihiin in weerarkaasi ay fulisay haweeney balse maanay sheegeyn inay iyadu isqarxisayeen kale weerarkan ayaa qayb ka noqonaya weeraro isdabajoog ahaa oo maleeshiyaadka daacish iyo fallaagada goonigoosatada ah ee b k k ay ka geysanayeen dalkaasi turkiga ah bilihii dhowaa
ciidamada dalka ciraaq ayaa sheegay in saddex askari ama ciidamada dalka turkigaan idhaahda ayaa sheegay in saddex askari oo turkish ah lagu dilay weerar xagga cirka ah oo ay ku eedeeyeen in ay soo qaadeen ciidamada dalka syriya waxaana weerarkaas ku dhaawacmay toban askari oo kale war qoraal ah oo ay soo saareen ciidamada turkiga oo lagu baahiyey bogga ay leeyihiin ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in weerarkani dhacay maanta oo khamiis ah dhacdadan ayaa laga yaabaa in ay sii huriso xaaladda ka dhex taagan turkiga iyo syriya bishii agost ee sanadkan ayaa turkigu ay ciidamo u direen waqooyiga dalka syriya si ay u gacan siiyaan mucaaradka dalka syriya ee la dagaalama kooxda isis islamarkaana ay u hakiyaan awoodda kooxda kurdiyiinta syriya
galab wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee soomaaliya ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay kaga hadleen guulaha ilaa iyo hadda laga gaaray doorashada aqalka sare iyo kan hoose kaasoo dhinaca kalena ay ku sheegeen inuu socdo qorshe tallaabooyin wada jir ah looga qaadayo musuq maasuq la sheegay in kuraasta qaarkooda lagu sameeyey waryaheenna xuseen barre aadan ayaa soo akhriyey war-saxaafadeedka war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in qiyaastii boqolkiiba afartan kuraasta aqalka sare lasoo dhammaystiray halka sidaasi oo kalena kuraasta aqalka hoose iyagana boqolkiiba afartan qiyaas ahaan lasoo dhammaystiray war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in doorashooyinka guud ahaan ay ku dhaceen si nabdoon marka laga reebo dhacdooyin kooban oo ka dhacay jowhar baydhabo cadaado iyo kismaayo war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in guddiga qaran ee doorashooyinka dadban iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka labaduba ay walaac ka qabaan eedo soo baxaya oo la xidhiidha qaabka loo maareeyay kuraasta qaarkood gaar ahaan aqalka hoose eedeymahaasi oo ay ku jiraan gaboodfallo cagajuglayn loo geystay qaar ka mid a guddiyada maaraynta doorashada iyo murashaxiinta in la maroorsaday liiska ergada awoodda dowladda iyo hantida dowladda oo si xun loo adeegsaday oo ay ka mid tahay in ciidamada ammaanka la isticmaalay si loogu taageero murashax gaar ah warbixinta waxaa lagu sheegay in labadan guddi ay baarayaan dhammaan eedaha si loo ilaaliyo kalsoonida lagu qabi karo doorashada iyo shaqadii loo igmaday guddiyadan war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in marka baaristan ay xaqiijiso eedaha jira ay tallaabada ku habboon ka qaadan doonaan haddii xitaa ay noqoto in la laalo natiijooyinka doorashada kuraasta qaar iyo murashaxiinta tartanka qaarkood laga reebo gaar ahaan kuwa musuq maasuqa ku kacay waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in guddiyadani ay walaac ka qabaan in qabaa'ilka qaarkood aanay u hoggaansamin kootadii dumarka ee ahayd boqolkiiba soddon tallaabadan ay ka qaadan doonaan ciddii aan u hoggaansamin kuraastii hore loo doortay iyo kuwa soo socda intaba
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre oo noo soo koobayey war-saxaafadeedkii ku saabsanaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee soomaaliya oo soo saaray war-saxaafadeed
magaalada hargeysa ilaa shan qof ayaa siyaabo kala duwan ugu dhintay xalay dadkan ayaa isugu jiray qaar la dilay iyo weliba kuwo ku dhintay shil gaadhi taliya ku-xigeenka ciidanka booliska somalilan sarreeye guuto cabdiraxmaan liibaan axmed oo v o a u warramay ayaa sheegay in mid ka mid ah dadka dilka geystay gacanta lagu hayo halka ka kalena dad loo soo qabtay islamarkaana lagu daba jiro taliyaha oo u warramay wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen
xalay waxaa dhacay laba shil oo baabuur ah oo shilka koowaad wuxuu ka dhacay buurtii la ohan jiray dalxiiska ee u dhoweyd halleedya gaadhi booyada iyo gaadhi susuukaa isku dhacay shilkaa waxaa ku dhintay nin laba labana waa ku dhaawacmeen waxaa kaloo jiray shil kaloo ka dhacay shiraaqle iyo kaha dhexdooda oo isla booyad iyo fijis ah halkaana qof baa ku dhintay saddexna waa ku dhaawacmeen kuwaas shilal baabuur baa ahayeen waxaa jirtay xalay nin meherad hayso farmasi haysta ayaa waxaaxaafadda xerawr ayaa waxaa usoo galay nin madaxa duubanaya ninkii xabad buu ku dhusay bisoolada bisool buu ku toogtay waanu baxay dabeedna waa laga hawlgalay ciidanku laba qof ayay hayaan kayska caynkaasa dhacay haddii laakiin oo walaaladii ah isagiina baalistii waa ku socdaa isagana raac goobkii wuu ku socdaa waana insha allahu dhowaan waa la qabanaya haddii laha ka dhigo sidoo kale gabadh iyaduna isdildeshay gabadhaasna meydkeedii saakaa la qaado waa la aasay waxaa jiray nin askariya oo nin shiciba xabad ku dhuftay isagiina waa la qabtay labadaa shile dilka ah hawshooda way dhammaatay waa laga heshiiyey aaskoodiina wuu socdaa maantana maantaa la aasay iyagana sharcigaa la marinaya dembiilayaasha haddii ilaahay ka dhigo taliya tan dilka oo kale tusaale ahaan oo kale waa wax ku cusub somalilan qof intuu wejiga soo duubto uu fal noocaasa fuliyo ciddii rasmiga ahayd baa la hayaa mise cid loo toonsanyo ma la hayaa maya anagu wax badan baanu raacnaa warbixintana ka hor dhici maayo raadkaa waa la hayaa ciddii uu ku go-ayna waa la hayaa ehelkeedii hawshaasi waa meel wanaagsan bay noo maraysaa haddii ilahay kale baaristiina waa noo socotaa waktigeedana la baasimayo dee dhimashada ilaahay bay nagu xukumay haddii gaar lagaa qabto ilaahay kugu sallidayo hadee waa la dhimanayaa marka haddii ilaahay ka dhigo taasna waa waxaanu hubno weeye haddii ilaahay ka dhigo wax cad baanu ku hawlgalaa kista kale taliya haddaan ku weydiiyo shilalkan gaadiidka gaar ahaan weliba gaadiidka waaweyn waa wax dee muddo horena dee somaliland gaar ahaan magaalada hargeysa aada uga dhacay xiliyo kala duwan baa amarna laga soo saaray oo dhinaca amniga ah iyo weliba sidii bulshada loo ilaalin lahaa haddana way soo noqdeen ma is leedahay weli hadday noqoto xawaarahay ku soconayeen iyo hadday noqoto hanaankii ay dee waddada u marayeen weli may fulin wararkaasi amaba go-aankaas bismillahi raxmaan raxiim horta guud ahaan markaan ka hadlo shilalka baabuurta waaba iska badan yihiin waa waxa weeyaan laba sababood baana u sababa waxa weeyaan dadka wada gaadiidka oo aan mas-uuliyad baysa saarin oo xawaare xaddaafa ku soconaya iyo aqoon la-aan haysa gaadiidka nimankan wada oo aada moodo in ciyaal fara badan iyo dad badan ay iska baabuurtii saaran yihiin imanka sharcigeedi waa la baaliya baabuurta waanu qabanaa waa baalitaan baan ku samaynaa marka waxa u sababa horta shilalka dhacaya waxa weeyaan darawalintii oon mas-uuliyiin saarayn weliba gaar ahaan kuwa booyadaha u dhaamiya magaalada hargeysa labada shilba waxay ahayn booydihii gaadi dhaaminayay horena waa kuwii shilal badan uga galay orag badan oo wasaaradaha maaliyadda ka midi ku dhinteen wasiirkii hore arrimaha guduhuna waajibaad buu ka bixiyey kan dambena waajib buu ka bixiyey annaguna awaamir baanu ka bixinay awaamirtaas u fullayn waxay u fullaaday wax weeyaan mas-uuliyadda qofka annagu dee ma amaanaan abuurin oo laakiin annagu meelihii aanu ciidankayaga dhignay inta badan waa security weeye laakiin marka laga soo gudbo ciidankii ee ay helaan meel chance bannaan ah dee say doonaba u soconayn taasina mas-uuliyaddaas waxay kuduba ku noqosaa ninkii darawalka ahaa ee gaariga waday kuwaasoo dhib badan ku haya ummadda iyo weliba dhibaatooyin kaasi wuxuu ahaa taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska ee somalilan sarreeye guuto cabdiraxmaan liibaan axmed fooxle oo v o a ugu warramayay magaalada hargeysa gaar ahaan wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toose idinkaga imaanaysa magaalada washington allah u naxariistee waxaa shalay magaalada hargeysa ku geeriyooday abwaan maxamed jaamac kayd oo ka mid ahaa abwaanadii hobolladii waaberi abwaanka oo muddooyinkii u dambeeyey xanuunsanayay ayaa saaka lagu aasay magaalada hargeysa waxaana warbixintan nooga diyaariyey ibraahim xasan dandure
barnaamijkan waxaan ku eegaynaa taariikh nololeedkii allah u naxariistay abwaan maxamed jaamac keyd oo ku geeriyooda magaalada hargeysa maxamed jaamac keyd waxa uu ahaa abwaan dadku ay jecel yihiin islamarkaana ahaa macallin waxaa igala qaybgelayaa abwaan xasan cabdulaahi xasan geney iyo abwaan cabdiruux yuusuf iyo weliba fanaaniinta kale ah khatro daahir cige sahre ilays iyo tariig xaaji waxaana ku horeynayaa xasan geney haye goormaad isbarteen adiga maxaase noogu sheegi karaysaa doorkiisii fanka ilaalogisdeedkiimasaqaani siyaasili wanaagsan oo mutacallim wahoo dhalinyara oo markii hore oo muxua farxaan ahoo bini aadmiga si wanaagsan oo dhaqmo oo qalbi wanaagsan buu ahaa nin wadaaduu ahaa sifa abwaana buu ahaa managtarina buu ahaa marka ninka allaha naxariisa intaasaan ka aqaana awlaadiisii oo ka tegay iyo oridiisii iyo eheliyadiisiba waxaynu leenahay samir iyo iimaan baada fanka samiriyen baanu leenahay ummadda soomaaliya o dhan samiyeen baanu leenahay isna naxariista jannada ilaahay ka waraabiyo ilahay baan u barya jannada inuu geeyo waa tahay allah u naxariista ayaan leenahay waa mahadsan tahay xasan ganey cabdidhuux yuusuf khatra daahir iyo fanaaniin kale ayaa qadka ku jira haddii aan kugu horreeyo adiga maxaad ka taqaanaa taariikh nololeedkii allah u naxariistee maxamed jaamac kayd inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun adaana le xaggaagay ahaan noqosha eebow qof kasta oo la jecel yahay oo noolu aakhiruu aadayaa ifkan waa ka tegayaa maxamed jaamac kayd adduunyada intuu ku lahaa shalay baa u dambaysay oo laga qaaday ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ifka waa ka tegayay qiyaamaha ilaahay inuu ugu roonaado naxariistiisa janatulfirdowsana ilaahay inuu geeyo waxaan ka tacsiyadaynaynaa dhammaan carruurtiisii qoyskiisii saaxiibadii eheladii dhammaan waxaan leenahay samir iyo imaan allaha idinka siiyo waxa kale oo intii uu aqoon-yahan la ahaana waxaan leenahay aqoon-yahanow idinkana samir iyo iimaan allaha idinka siiyo abwaaniintii iyo fanaaniintii dhammaanna waxaan leenahay samir iyo iimaan allaha inaga siiyo dadka aan shinsado oo aqoon iyo abwaannimaba aan ka shinsado ayuu ka mid ahaa oo aan aada u jeclahay waa tahay qatra haye qatra daahir inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waan duray walaalkaasi geeri xun baa nagu dhacday abwaan maxamed jaamac kayd ilaahay naxariistiisa naha ka waraariyo taariikhdiisa intaan ka garanayo kayd wuxuu ahaa macalin buu horta ahaa abwaanna wuu ahaa wasaaradda waxbarashada macalimiintii wax ka dhigi jirtay buu ahaa nin aqoon-yahana buu ahaa nin abwaana buu ahaa riwaayadihiisa wax waan ka dhigay riwaayadii aniga si baan dhigaynay waxay ahayd ruux ilaahay uu qiisiyo nasiibkiisa ma waayo riwaayad aada iyo aada qaali u ah bay ahayd dee maalintiisibaa timid waana la wada dhimanayaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannadii fardowso ka waraabiyo ehelkiisi iyo caruurtiisi iyo ummadda soomaaliyeed iyo fanaaninta soomaaliyeed in ilaahay samariye imaan ka siiyo xubin fanaaninta iyadu way wada dhinteen raggii qaaliga ahaa way naga wada dhinteen wax yar baa hadhay waxaan leeyahay inaguna waynu ku samraynaa ilaahay ha nooga daba naxariisto fanaanin badan baa halkan joogta waxaan baandurooda ku wareejinayaa imika shahre ilays haye zaare elays maxaad ka taqaanaa kate
walaala kate waxa weeyaan nin abwaana buu ahaa aada iyo aad qaali waabuu ahaa waana waxaan ku wuri geerida lama diidiyo waa la dhimanayaa ilaahay ha u naxariisto naxariistii janaysada iyo midda muslimiintaba intii dhimatay abwaan qaaliya buu ahaa runtii anu taariikhdiisa waxba ka garan maayo dee fanaaniintii dambaan ahaa laakiin nin wanaagsana waanu wada shaqaynay buu ahaa oonu hargeysa isku soo gaadhnay oonu wada shaqaynay buu ahaa
trig xaaji maxaad noogu sheegi karaysaa taariikh nololeedka allah u naxariistee maxamed jaamac kayd oo aad ka taqaanaa ha maxamed jaamac kayd ilaahay naxariistii jannaha siiyo waxaa nin fiican oo dun wanaagsan riwaayadana waanu soo wada dhignay tiisana waxbaan ka dhigay riwaayadii nasiibada adduunyada iyada u macalinana waanu wada dhignay kayd nin fiican buu ahaa oo wanaagsan
ibraahim xasan daanduray ayuu ahaa warbixintii gaabnayd ee uu ka diyaariyey allahu naxariistay abwaan maxamed jaamac kayd oo maanta lagu aasay magaalada hargeysa abwaanka waxaanu ilahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskii eheladii iyo saaxiibadii guud ahaan uu ka tegayna samir imaan uu ka siiyo
sidii sidii aan horay uga soo warinay meelo badan oo ka mid a gobollada soomaaliya waxaa ka taagan abaaro ba-an oo halis ha ku haya nolosha dadka iyo dunyada haatan gobollo ka tirsan puntland ayaa laga soo sheegayaa abaartii ugu xumayd ee muddo sannado ah ku dhufata abaartan ayaa waxay ka dhalatay roobkii dayrta oo la waayey oo biirsaday roobabka oo saddexdii sano ee lasoo dhaafay helitaankooda uu xadidnaa wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso oo ku eegeysa baaxadda abaarta
abaarta ka jirta puntland ayaa ah mid saameyn weyn ku yeelatay nolosha xoolaha iyo bulshada reer guuraaga ah dhimashada xoolaha nool oo tiro dhaaf noqotay kasakow waxaa si weyn looga dareemayaa nolosha dadka reer guuraaga ah dhirta iyo dhuldaaqsimeedkii ay xooluhu ku noolaayeen suuqyada xoolaha nool ee magaalada boosaaso oo ay v o a booqatay ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka xoolodhaqatada ah waxaana ay iiga warameen nolosha miyiga iyo saamaynta abaartu ay ku yeelatay dadka iyo xoolaha subayr maxamed aadan baa layidhi waxaan ka imi soonay rag ku adigiri ari waa dhammaaday dadkuna waaba diiqsan yahay adduunka biyola'aan iyo cunola'aan iyo abaar baa ka taagan anigu siilada waxaan keenay arigaa ari laba iyo toban neef ariga aan keenay siilada waa kaamamaca arigaan ka soo magoolinay baan ka soo soocnay wax mac oo kalena kagama aanu magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan uruuse guuleed ceelasha biyaha meeshaad maqasheen oo la yidhaahdo cal laba ceel oo la yidhaahdo laba ufaynood iyo ceel la yidhaahdo qow iyo ceel la yidhaahdo bocool afartaa ceel baan biyo kuugu tilmaami karaa cashaan hadeer la degan yahay oo la tegey xagga xaggaa hoose ceel la odhan jiray xable iyo xaggaa hoose ahaa suu yeelay ma naqaano warkama hayno laakiin inta tan soke ceelasheedii afartaa ceel baa hadda la dhacaa oo biyo lagu ogyahay ummado ama ha badato ama ha yaraate sanada kan sanadu la mid yahay ma arki jirin dadka oogada joogana biyuu u baahan yahay banaanka looga dhaansho oo loo dhigo baca loo dhigo oo ilaahay dankiisa biyo loo dhigo oo ay u soo arooraanin haddayyan taa helin noolaanba maayaane dadka reer guuraaga ah qaarkooda awooda ayaa xoolaha nool sida ariga lo-da iyo geela waxa ay keeneen gudaha magaalooyinka waaweyn si ay ugu quudiyaan maxamed jaacan nuur baa la yidhaahdaa waxa waaye haddan waxaa la hayaa geel la soo raray oo haddaba baabuurkii lacagtiisii waayey baanu haynaa iminka ari la soo raray oo isku hayaan baanu haynaa oo xeryaha la geliyo oo lagu xanaanayo bariis la siinayo dib loo noolaynayo dullaaleeda magaalada boosaaso qaar ka mid a ayaa waxa ay v o a u sheegeen in hoosu dhac ku yimid qiimaha xoolaha nool maadaama miisaankooda ay abaartu u iqday faarax muuse cali shan boqol baa la gadaya oo laba waxaan taagnahay laba laba boqol oo kun oo soomaaliya neef la siiyey baan taagnahay laba boqol oo kun oo soomaaliya waa lix dollar meelahaas wey neef la siiyey oo ninnafu soo kaxaystay waxaa la siisanayaa shan boqol oo kun saddex boqol oo kun qofkaas oo soomaaliya qofku waxa weeye haddee tulud geela oo la yidhi malyan iyo shan boqol siista malyan iyo shan boqol baruurtii baa ka dhammaatay hilibkiina waa ka dhammaaday sababto ah berigii hore odayaasha waxaa la odhan jiray neefka geela ay markuu soo tabar gabo war gacan sarta kala baxnee sartaynoo ka baxshaa hadda sar male geelu dadka reer guuraaga ah ee ay abaartu ku habsatay ayaa lagu soo warramayaa inay soo wajahday cuntola-aan nafaqadaro iyo biyola-aan iyadoo intooda badan ay ka dhammaadeen xoolihii ay dhaqan jireen guddoomiyaha degmada ufayn maxamed axmed carab ayaa v o a u sheegay in degmada ufayn iyo agagaarkeeda ay u soo hayaameen dad reer guuraa ah oo ka soo safray gobollada nugaal karkaar sanaag iyo dhulka bari qaar ka mid ah dadku waxay ka imanayaan gobollo shishe bay ka imanayaan sanaag bay ka imanayaan nugaal bay ka imanayaan gardufu bay ka imanayaan dadku waxay kusoo gawaari bay kusoo guurayaan gawaaridaasa xoolaha lasoo saaraya waayo maba soo garaa gaadiidkii maba soo gaari karo xooli maba soconayaanba oo waa xayeeshi wey ma socon karaan waxaana loo socdaa cashaa in laga baxo musiibada taas jirta haddana waxay tahay dadkii meesha u socdaan garan mayaan abaar bay kasoo hayaamayaan abaar bay usoo hayaamaya guddoomiyaha guddiga abaaraha puntland sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur ayaa v o a u sheegay in guddiyaal ay u direen gobollada puntland kuwaasoo iminka biyadhaan ka wada meelaha ay abaarta xooggani ka jirto sheekh fu-aad ayaa sidoo kale sheegay inay culimmadu ku howlan tahay ururin dhaqaale iyo gurmadka biyadhaamiska
lacago adigu hadda laba boqol oo kun oo doolar wax yar ka dhima yihiin baa naloo yaboohay qaybo ka midii waa noo soo xaroodeen qaybihii kalena uruurintoodii baan kuwada ku guda jirnaa marka inaan lacagta uruurino iyo inaanu qaybino oo dadkii gaarno ayaanu u dhaxaynaa lacagahaasna waxaa la baxay ganacsatada dadka afraadda oo muxsiniinta ah runtii jaaliyadaha dibadda wax badan nagama soo gaarin marka laga reebo gabdha australia magaalada bert la yihahdo degan oo afar kun iyo boqol iyo sagaashan noo soo diray iyo gabar degan sweden oo noo soo dirtay laba kun oo dollar magaalada stockholm iyo dad boqol boqol iyo konton laba boqol iyo konton shan boqol soo dirdiray way jiraan iyaguna oo maraykan iyo meelo kala duwan kasoo diray marka laakiin dadka gudaha toban senti baa lacagtaas u yar labaatan kun oo dollar baa u badan waxaanuna ka qaadayna dadka shacabka ah dhulka puntland qaar ka mid ah ayaan wax roob ah ka di'in muddo sanooyin ah meelaha ceelasha leh ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka jirto culays fara badan maadaama dadka reer guuraaga ah ay isugu tageen waxaana jira xoolo iyo dad tiro badan oo aan tabartoodu gaarsiin karin meelaha ay biyaha ka heli karaan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
aad buu umahadsantahay faadmo yaasiin jaamaco warbixintaasi inala socodsiinaysa haatanna dhinacii heesa haddaan caashay jallacno heesoo ku luuqayo fanaanka xasan aadan samatar heesta guban
anigu guumoobi maayo VOA.
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan saacadda afrikada bari haatan waxay baaraysaa afartii iyo barkii galabnimo washingtonna waa sideedii iyo barkii aroornimo idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar farsamada waxaa jooga maxamed cabdi sandheere u diyaar garoowa qodobada ka harsan idaacadda galabta qodobadaasna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban xubintii dhakhtarka weydiiya iyo qodobo kale marka hore si warka caalamka oo kooban sarkaal ka tirsanaa ilaalada safaaradda imaaraadka carabta ee soomaaliya ayaa maanta lagu dilay qarax lagula beegsaday gaari uu watay gudaha magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada shibis axmed moomin maxamed ayaa v o a u xaqiijiyey in gaariga uu qarxiyey in gaariga uu qarxay isagoo maraya isgoyska maanabool iyo magaalada muqdisho gudoomiyaha axmed muumin ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in qaraxa lagu dilay sarkaalka loogu xiray gaarigiisa sarkaalka ayaa la sheegay in dhaawaca ahaan looga qaaday goobta markii hore hase ahaatee uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray ciidamada dowladda uu gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxa ay wadaan baaritaan ay goobtaasi ka sameeyeen naato ayaa soo afjartay howlgalkeedii ilaalinta badweynta ku xeeran soomaaliya kadib markii ay hoos u dhaceen howlgalladii kooxaha budhcadbadeeda ah ee soomaaliya markab ay leeyihiin ciidamada cirka ee boqortooyada dalka denmark ayaa qaaday howlgalkii ugu dambeeyey ee isbahaysiga naato ay ku ilaalinayeen badweynta hindiya ugu yaraan laba ruux ayaa ku geeriyootay lix iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bam lagu soo xiray lagu qarxiyey dhisme ay leedahay dowladda oo ku yaala magaalada layidhaahda adana ee dalka turkiga gudoomiyaha gobolkaasi ayaa u sheegay wakaalada wararka ee dalka turkiga in gaariga weerarka loo adeegsaday la dhigay baarkin amaba goobaha gawaarida la dhigto oo ku yaala agagaarka albaabada laga galo dhismaha xafiiskaasi ciidamada dalka cira dalka turkiga ayaa sheegay in saddex askari oo turkish ah lagu dilay weerar xagga cirka ah oo ay ku eedeeyeen inay soo qaadeen ciidamada dalka syriya waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay toban askari war qoraal ah oo ay ciidamadu soo saareen ayaa lagu sheegay in weerarkani dhacay maanta oo khamiisa
magaalada kismaayo ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey doorashada xubnaha xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka ee qeybta jubbaland waxaana la doortay saddex iyo afartan xildhibaan gebagabadii doorashada waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday beesha caalamka guddiga doorashada ee heer federaal iyo xubno kale wariyaheenna khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan goordhoweyd kasoo diray nairobi doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee qaybta jubbaland oo soo bilaabatay siddeeddii bishan ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo iyadoo la doortay saddex iyo afartan xildhibaan kuwaasoo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ee dowladda federaalk ee soomaaliya gebagabada doorashada aqalka hoose ee magaalada kismaayo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador michael kitin madaxa amisom ee soomaaliya madiara iyo mas-uuliyiin kale waxaana goobta doorashadu ay ka socotay ugu dambayntii lagu doortay xildhibaankii ugu dambeeyey ee saddex iyo afartanaad kaasoo lagu magacaabo ibraahim maxamed xuseen guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ee goobjooga ka ahaa doorashada aqalka hoose ee ka socotay magaalada kismaayo ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqay in lasoo gebagabeeyey doorashadii aqalka hoose ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socotay magaalada kismaayo cabdicasiis sheekh dayib waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta guddiga doorashada heer federaal
waxaa maanta aan maraynaa maalintii tobnaad ee doorashooyinkii jubbaland ka dhacayay waxaana qabanay kursigii ugu dambeeyey afartan iyo saddexaad jubbaland kuraasta taalay waxay nambarkoodu ka bilaabanaya ay tirada guud ee laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta soomaaliya ay ka yihiin afartan iyo saddexda kursi kursiga ugu horeeya wuxuu ahaa nambarkiisu toddobaatan iyo afar kursiga ugu dambeeya nambarkiisana wuxuu ahaa boqol iyo lix iyo toban kursiga maanta la qabtay tirsigiisu wuxuu ahaa kursiga maanta la qabtay tirsigiisu wuxuu ahaa siddeetan iyo kow kursiga siddeetan iyo koowaad waxaa maanta ku tartamayay saddex musharax waxaana guulaystay eh, xildhibaan ibraahim maxamed xuseen buule ayaa ku guulaystay halkaana waxaa ku soo dhammaaday konton iyo kowdii kursi ee siddeed ka mid ah ee aqalka sare ahayd ee laga dooranayay eh, jubbaland Eh, waxaan isleeyahay waa maalin guula oo aad iyo aad farax ummadda soomaaliyeed iyo ummadda jubbalandba u ah annagana noo ah dadkii hawshaa hayay waxaa suurto gashay oo dhammaystirantay howl aad iyo aad u qiimo badan Eh, ma islihi waxaa dhammaaday hawshii doorashooyinka sababtoo ah waxyaabo fara badan baa dhiman mas-uuliyiintii ka hadashay gebagabadii doorashada aqalka hoose qaybta jubbaland waxaa ka mid ahaa wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya michael kittin oo bogaadiyey qaabkii ay u qabsoontay doorashada aqalka hoose qaybta jubbaland ee magaalada kismaayo It's been a pleasure to witness the last uh, election here in uh, Jubaland, to see the completion of the lower house electoral process here. Uh, I'm delighted by the presence of observers.
farxad bay ii ahayd inaan joogo doorashadii u dambaysay ee ka dhacda jubbaland waxaanan ku faraxsanahay inay ila socdaan madaxda midowda afrika iyo danjiraha midowda yurub si ay u arkaan dhammaystirka doorashada aqalka hoose waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dad korka eegaya iyo hannaanka xallinta khilaafka waxaa jiray dhowr dacwadood oo hannaankan ku saabsan hase yeeshee guddiga xallinta khilaafka ayaa si qoto dheer u eegaya waxaan u hambalyanayaa shaqada wacan ee uu qabtay guddiga doorashada dadban ee dowlad goboleedku iyo gargaarka uu ka helay guddiga doorashada heer federaal markaa kani waa war farxad u leh jubbaland waxaana rajaynayaa in maamul goboleedyada kalena ay raacaan tusaalaha jubbaland si ay maalmaha soo socda ugu dhammaystiraan doorashada golaha shacabka khadar maxamuud xareed v o a nairobi
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan somalilan ayaa sheegtay in ay la wareegtay hawshii sahanka shidaalka oo hore ay gacanta uga hayeen shirkado dibadda laga leeyahay wasaaradda macdanta iyo tamarta ee somalilan ayaa sheegtay inay haatan heshiis la galeen shirkad laga leeyahay shiinaha taas oo hawshan ka shaqaynaysa waxaana shirkadani hoos imanaysaa wasaaradda sida uu sheegay wasiirka macdanta iyo tamarta xuseen cabdi ducaale haddaba waxaan khadka telefoonka ku waraystay wasiirka oo ku sugan magaalada hargeysa
runtii aad iyo aad bay maogtay yani aan ugu faraxsannahay inay noo suurto gashay muddo imka sanad laba sanadood iyo bagax howle aan ka shaqeynaynay oo aanu kala shaqeynaynay sharaaida batroolka ee heshiisyada nala galay dalka inaanu hawsha anagu imka aad sheegtay aanu xuseen saxeexa la galay shirkada jaaniiska aanu qabano dowlad ahaan wasaarad ahaan u qabano hawshaasi waa hawshii berigii hore shirkada gane la yidhaaho ay bilowday ee hakatay wax lamida weeye waxay ahaa seismic baa ladhahaa ama speculative survey seismic survey ayaa la yidhahaa waa sahan guud oo oogada dhulka laga sameynayo wax qodaala ma daarana arrintani waa wejiga ugu horeeya ee moogta lagu bilaabo shidaal baadhista waa sahanka ugu horeeya weeye marka waxa weeye mashiino waaweyn oo gawaari waaweyn oo cagaf oo kale u eeg ayaa dhulka moogta maraya oo moogta dhegeysanaya dhulka dhegeysanaya intay dhulka garaacaan si ay uga gariirayaan dhulka dhegeysanaya macluumaadkaas ayaa la gurayaa oo la fasiraya oo dabeetna la eegaya meelaha loo malayn karo in qodaa laga bilaabi karo shirkadani ma waxbay qodaysaayo shidaal bay soo saaraysaa waa dhinacii qodaalka waayo dad badan baa laga yaban isweydiiyaan mise waa sahan un
walaal ismaaciil waa arrinta runtii dadku mawti marmar ku confuse garoobi karaan oo is odhan karaan waxa weeye qodaal baa bilaabmi wax qiila qodaal oo shaqadani ay daaran tahay ma aha shaqadu horta waxay soconaysaa inka wejigan hore blockskan laga shaqeynayo waxay soconaysaa muddo sanada ayay soconaysaa wax kale oo shaqada shaqada waxay noqonaysaa basic gawaarida waaweyn aan kuu sheegay lale vibrators baa laydhahaa dhulkay vibrate garanaya markala gariirinaya ila dhulka dhul dhegeysi shabaqadaa dhulka kasoo noqoysa ayaa la dhegeysanayaa macluumaadkaasa la fasirayaa wax dhuloo la daloolinayaa ma jirto waxa weeye oogada dhulkuun baa la sahaminayaa wax qodaala markaa dabeetana waxaa loo gudbayaa un haddii macluumaadkaa marka la ururiyo ee la fasiro ee dadka khibradka ulisha moogta ay wixii fasiraan ay fahmaan in meelaha qaarkood ay rajo weyn muujinayso in qodaal la bilaabo markaasaa wejigaa qodaalka loo loo gudbaya laakiin iminka wax qodaal la yidhahaa kuma jiro shaqada waan gartay n waxaa jiray shirkado hore oo ajnabi a marka hore iman jiray oo arrimahan sahanka qaban jiray haatan shirkadani ma idinka wasaarad ahaan baa u maamulaya oo waa cid idinka idin hoos timaada oo wasaaradda la shaqaynaysa mise iyaga laftigooda way madax bannaan yihin walal waxa weeye waxay kaga duwan tahay shaqadani waa shaqo wasaaraddu mas-uul ay ka tahay sharikadan chineska ahi waxa weeye tender international ayaa ayaanu fidinay wasaaraddana fidaysay waxaana tenderku ka gudbay national tender boardka dowladda wilaayada somalilan leedahay dabeetana lix sharikadood baa soo dalbaday lixdii sharikadood sharikada chineska ayaa ku guuleysatay sharikada la yidhaha b g p waa sharikada ugu ballaaran adduunyada shaqada noocan seismiga ama geophysical serviceska qabata adduunyada afar iyo afartan dal bay ka shaqeysaa marka sidaas ay makaranta ayay shaqada ku heshay shaqadan heshiiska waxay la gashay wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda somalilan waa shaqo anagu aan hundred percent mas-uul ka nahay waanu xagino oversightkeeda leenahay maamulkeeda leenahay cid kaloo maamulaysa aan anaga ahayna aanay jirin marka waxaweye waa shaqa ku eeg wasaaradda macluumaadkaa lagu qaadaye shaqada kasoo baxaysana waxa weeye waxa laga iibinaya sharaga petroolka ee dalka muugta heshiiska kula jira waan gartay sacad wasiir sahan shidaal baad ka hadlaysaa waadna og tahay abaaro badani in dhulka miyiga aad doonaysaa inaad sahanka ka samaysaanay ka jiraan bal dadka waxaad u fasirtaa sida ay isula jaan qaadi karaan sahankan shidaal ee aad doonaysaan inaad samaysaan iyo abaarahan ka jira dadkii reer guuraaga ahaa u tegeysay
wasaaradda qaybteeda way ka qaadatay waana ka hawl jirtaa inay inuu inta dadka la badbaadi kara la badbaadiyo hawshaasi aanay ama ka ka gaabsan iyadoo taagta jirta misna waxa weeye waxyaabaha abaaraha inoogu wacan maalka maanta muxuu ahay de ilaahay wey kujar roobka ushubi kara isaga raxmaadka maanta roobtoontigaa la tukayay somaliland gudaheeda ilahay waxaan insha allah ka bayadan inay misna istaacmuurta inadiisa u naxariisto taas ilaahay loo ducaysanayo misna waxa weeye de in dadkii wax qabsado oo horumar la gaadho oo biyaheenan ilaahay roobka inoo shubayo moogta yani maka moogta ka horaadan oo lagu dabadeey inaynu hawl ka hawlgalo sidii maanta maanta isu badbaadin lahayn oo biyaha raxaadka marka inoo shubo aynu qabsan lahayn ayaa muhiima waxaaseen dhaqaalay u baahanayaan marka runtii haddii aynu furaha laabno nidaamada waxaweeye waxba ma qabsanayno de waxaweye abaarta abaarteedana way nagu soo socotaa nidaamada runtii waxaan u arkaa waxaweeye wixii horumar ee dhaqaale inoo soo kordhinaya inaynu ka hawlgalno inagoo dadkiina maalinka maanta badbaadinayna shaqada iminka hadday deegaanada abaaruhu ka jiraan ay ka bilaabato kolley xun bay ku gedisaa mid shaqada iska hela biyo yaroo meel loogu shubo xurfad yaroo loo qodo kolley adigu ka dari maysa ayaanu arkaa hawshan inaad dib udhaxdeeda dibudhac ku yimaado waxaweye waxaa dhici karta inay suurtageligi weyday marka dee marka ay laalantaba ayaa markaa suurtagala kaasi wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo tamarta ee somalilan xuseen cabdi ducaale oo khadka telefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada hargeysa
haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta doodda waxaan ku eegi doonnaa doorashooyinka waddanka ka socda gaar ahaan aqalka hoose oo la filayey in xilligani uu soo gebagaboobo ayaa dad badan ay walaac ka muujinayaan sida ay wax u socdaan in doorashooyinku ay u dhici waayaan soddonka bishan dadkaasi oo isugu jira siyaasiyiin aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba walaacaasi ay qabaan dadka soomaali oo ku aadan in dibudhac mar kale uu ku yimaado doorashadii la filayay soddonka bishan inay ka dhacdo waddanka xubinta doodda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaana igala qaybgelaya sheekh nuur cusmaan sheekh qudubi oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan cali ciise al bayhaqi oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed aadna ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee soomaaliya waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh nuur sheekh nuur habkii doorashada oo aqalka hoose xilligan inuu soo gabagaboobo ayaa la filayay weli wax badan ayaa dhiman oo xildhibaanada ku aadan isqabqabsi badan waa la sheegayaa xagga musuq maasuq waa la tilmaamayaa doorashadiina soddonka bishana lagu madlanaa dad badan waxay qabaan in arrintaasi ay dhici weyso oo walaacaasi oo maaragtay ay aada u muujinayaan marka maxaa isbedelay aa isleedihiin oo in mar kale dibidhac ku yimaado doorashada waxaa weeye colaado waad mahadsan tahay adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o e da iyo dhegeystayaasha waan salaamayaa salaan kadib waxa weeye walaaca dadka qaarkood ay ka muujinayaan doorashada wadanka la rabo inay ka dhacdo oo doorasho dadban lagu magacaabay waxa weeyaan anigu waxay iila toosan waxay iila muuqataa inay aada u wanaagsan tahay oo dadaal weyn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyaduba ay geliyeen sidii wadanka doorasho dadban looga qaban lahaa guddiyaha la magacaabay oo heer federaal iyo heer maamul heer maamul goboleedba ah guddiyadiina way shaqaynayaan shaqadoodii way wadaan aqalkii sare in lasoo wada dhammaystiray kuwii aqalka hoosena hadda ay gebagebe ku dhow yihiin insha allahu tacaala annaga rajadeennu waxay tahay inay si wanaagsan kusoo dhammaadaan oo wadankana doorasho loo qabanqaabiyo rajadeediiduna aad bay u wanaagsan tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyaduna dadaal xoogan bay wadaan baan anigu isleeyahan aragtidayda marka waxaan leedahay rajadu way fiican tahay oo dadaal badanaa socda si wanaagsan weliba aanu muujinaan leenahay rajo wanaagsan in ummaddu ay gaari doonto haye cabdiraxmaan rajo muujinaya shiikhu wuxuu leeyahay howl baa socota marka aad bay rajadu u fiican tahay colaadow colaadii waxaan salaamayaa saaxiibka barnaamijka gala qaybgalaya runtii rajada uu muujinayo sheekh nuur taa mid ka bedelana qabaa runtii waa sax inay wax socdaan laakiin sidii soomaali ay ku rajo weyneed uma socdaan ama loogu talagalay gudiyo waa la sameeyey gudiyada markii horeba sharci kuma imaan haddana soomaalidii markii wixii la dhisay oo gudiyadii la sameeyey howlgalayn waxaa imaatay qaabkii lagu rajo weyn inaysan u dhicino sidii musuq oo kale cadaalad daroo kale iyo jirdil loo geysanayo murashaxiinta qaar marka rajadaa rajo ka bedelana qabnaaho in gudiyadii aysan u shaqaynin sidii loogu talagalay waxaana taa ugu wacanan leenahay runtii maba diyaar garowga markii hore muxuu ahay isheeg dibdhacyadii in muddaa soo socday ayay tanna qayb ka tahay waxaana ugu wacan musuq maasuqa iyo dadka xilalka dowladda haya oo kula tartamay dad shacab ah oo runtii markii hore waan ka fiirsan inay la tartami karaan raggaas bal marka waxaa la dhihi karaa dibdhaca waxaa ugu wacan in ay rag dowladda ay faragelin qaawan ku hayso doorashooyinka marka qaabkii loogu talagalay doorashada uma dhacaysale qaabkii loogu talagalay ma u dhacayso soddonka bishana waxaan filayaa maadaama shan iyo labaatanka lagu madragsanaa in la doorto gudoomiyaha golaha shacabka xildhibaanadiina saddex meelood meel aan lasoo dooran boqolkiiba tobanaa lasoo gudbiyey laba boqol toddobaatan shan way golaha shacabka sidaas dibdhacaas muuqda ayaa filaynaa ama lagu rajawen yahay in soddonka bisha aysan madaxweynahan la dooran karin ilaa december marka habkii doorashada marka welwel welwel badan baa ka jira male welwel iyo walaac badanaa ka jira waxaana lagu rajawen yahay soomaalidu runtii ay quus ka taagan tahay in doorashadu ay u dib dhacdaba ilaa january iyo february bisha sanadka sanadka cusub way sheekh nuur cabdiraxmaan aad buu maaragtay ugu rajo xun yahay inay wax socdaan marka wuxuu leeyahay waxa socdaan laakiin sidii loogu talagalo ma socdaan waxaa weeye horta anuu meeshuu ka didsan yahay garan maayo walaalkay waxa weeyaan hawsha meesha lagu qabanayo hawl fudud ma ah wax maamul yar iyo layska dhisayo ma ahane waa dowladdii federaalka ahayd ee dhexe baa waxaa lasoo magacaabaya baarlamaankeed siijiid badan iyo dibudhac badan waa imaanaysaa bil ha ku darsato laba ha ku darsato wax dhibi keeni mayso sababtoo higsiga laleeyahay iyo dowladnimada loo socda iyo sistamkii dowladnimo wadanka in loo soo celiyaa ka qaalisan halqaa ka weyn inay laba maalmood dib u dhacdo ama usbuuc dib u dhacdo ama ayba bil hadday rabta dib ugu dhacdo sistamkii dowladnimo in wadanka loo soo celiyo ayaa ka muhiimsan waa lagu gujiraa xukuumadda waad ogtihiin cumar cabdirashiid gudiyada uu magacaabay guddiga kale oo la magaca kulligood waxa weeye waa guddiyo socda oo shaqaynaya oo baydhabo iyo kismaayo iyo garoowe iyo kulligood uu systemka hal mar ka wada socda laakiin wixii lagu ballamaya markasta dib u dhacayo oo dadku welwelka ay qabaan dib u dhaca systemka ballaadhan iyo habsan u socod kale iyo cadowga wadanka ka jira baa wuxuu keenayaa inayna wixii sidii loogu talagalay ayna ku qabsoomin laakiin waxaan is leenahay insha allahu tacaala mar haddii la gudagalo mar haddii la gudagalo way dhammaanaysaa si wanaagsan bayna ku dhammaan doontaa insha allah haye sheekh nuur fikirkaasi hadda uu sheegayo soo wax jira ma horta wuu mahadsan yahay walaalkay waxaa weeyaan waxayna ugu habboonayn horta wuxuu sheegay beesha caalamka waxay soo gudbiyeen buu yidhi xubno oo ka tirsan hadday lix xubnood iyo toddoba xubnood iyo toban xubnood hadday khaldanaadaan dee inta kale kasii badan baa ka tiro badan hadday inta toosan ay ka badan tahay intaa xubnood hadday iskaga dhex jiraan waxba dhimi mayso afar iyo shan iyo afar iyo shan beesha caalamka looma fiirinayo dadkan unbay u fududaynayaan shaqadii shaqadii hala wada gudiyadii ha shaqeeyaan guddiga xalinta khilaafaadka ood ogtihiin inay intaasoo jir inta inay xaliyeen oo iyadoo shil dhacay oo maalin walba ay wax dil dhacaan oo wax dhacaan haddana guddiga xalinta khilaafaadku way xaliyaan barnaamijkii waa la qabtaa waad ogtihiin jawaar wixii ka dhacay waa la xaliyay haddana waa la galay hawshii loo joojin maayo wax kastoo dhacay da shil kastoo yimaada dee shaqada qaranku way soconaysaa wax iska soconaysa oo iyadu joogta oo waxba een, dhacay loo joojin maayo laakiin anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol insha allahu tacaala beesha caalamku dee iyadu waxay soo gudbisay inaga nama quseeyaan oo inagu masiirkeena iyo dowladnimadeenu inagayna quseysaa Eh, iyadu wixii facility iyo lacag iyo hanti dhaqaale ay bixinayso unbay wax naga quseyn in wax naga siiyaan laakiin masiirkan iyo siyaasadda ummadan soomaaliyeed inagaa iskale nagu nagu- nagumana kantarooli karto marka anigu rajadaas fiican baan qabaa oon aaminsanahay inay kusoo bixi doonto insha allah oo macnaha waxaa leedahay aqalku guusha waa la gaarayaa guusha waa la gaaraya gudiyadiina way shaqaynayaan doorashaduna habsamin wanaagsan bay ku socotaa insha allahu tacaala waana guulaysanayna waan leeyahay Aad guusha een, sheekh nuur hadda tilmaamaya iyo rajada wanaagsan iyo hawsha socoto iyo eh, cabdiraxmaan waxaas oo dhan kuma muuqdaan waxaan u malaynayaa eh, sheekh nuur inuusan xaalad dalka marxaladda uu ku sugan yahay inuusan waxba kala socon waxaana ku u daliila eh, arrimaha jira in laakiin wax fiicana socdo u leeyahay wax waa soconayaan laakiin eh, waxaan u mahad celinaya horta maamulka puntland ilaa haddeer wax cabasho ah ama khilaafa ama muxuu ahay isqaqabsi kama jiraan is dhihi kara laakiin afarta maamul meel kasta waa way ka imaanayaan, waa qasab.
Afar- afarta maamul oo- Maal- ha looga kala badnaado.
Okay, afarta maamul waa waxaan u malaynayaa arrintooda sacab lama saari karo sheekh nuur sacab kama saari karo wax meesha ka socda Eh, wax- cabdiraxmaan khilaaf waa imaanaya dad way isku shil- hadda- dhacayaan shilna wuu Ma- hadda mas- hadda mas- waa Ha, yahay.
marka- marka eh, waxaan arintaasina u daliila eh, faragelinta madaxtooyada ay ku hayso siyaasadda iyo beesha caalamka oo runtii eh, qawda maqashay waxna ha u qaban wixii waa sheegayaan eh, wax habsaa jiray leeyihiin haddana in musuq maasuqii la taageero beesha caalamka waxaan leeyahay ah, mas-uuliyaddaasba qayb ka ah Eh, in muxuu ahay si Wixii waa wadajir ah.
ujeedaan Wixii waa alle.
ujeedaan waa iftiiminayaan Eh, wasiir hebel saasuu kusoo baxay wasiir hebel saasuu kusoo baxay ergadiisaa doortay ilaaladiisa istaafkiisa ku hayaan wamaca daalika haddana waxaad moodaa inay indhaha keliya ka daawanayaan Eh, waxaana marka marka qaado iyo qarshe inay isku mid yihiin beesha caalamka iyo dowladii oo marka runtii- adiga rajadaada rajada ugu dambeysa runtii rajada soomaaliya waxay ku imaan kartaa in systemka haatan socda in la soxo xildhibaanada musuqa ku yimaaday la kansalo eh, kuwad harayna si nadiif ah oo kalsooni macnaha iyo- kulli- oo guul lagu gaari karo oo wax fiican laga shaqaa cadaalad waaya aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh nuur cusmaan sheekh qudubi oo ka mid ah culammada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan cali ciise albayhaqi oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii weydii dhakhtarka ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya
kusoo dhowaada weydii dhakhtarka toddobaadkanna waxaa igu martiya dhaktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha iyo kuwa gudaha dhaktar dasuuqi oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee aflax ee ku taalla magaalada muqdisho ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ku dhici kara wadnaha kuwa ugu badan ee asiiba dadka soomaalida kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna barnaamijka la soo xiriiray kow waxaa ah ee cudurka dhiigkarka iyo dhibaatada wadnaha u geysto Ee, waxaa labaad oo ku soo xiga ee cudurkan guud ee adduunyadao dhan maanta saameeyey ama halakeeyey ee la dhihi karo waa cudurka koowaad ee maanta adduunyada ay u dhimato ee dhibaatada iyo xanuunka iyo dhimashadaba keena ee markiisa guud ahaan la yidhaahdo atherosclerosis oo micnihiisu uu yahay ee xaydh fadhiisanaysa xididada wadnaha waraabiya wadnuhu wuxuu leeyahay sida la ogyahay ee si toosa dhiigga ugama qaato dhiigga gudihiisa ku jira si toosa ugama qaato ee xidid baa intuu ka baxo oo la yidhaahdo coronary artery yaa dib ugu soo laabta oo isaga waraabiya oo dhiigga siiya xididkaas ayaa xaydhi xidhaysaa xididkaas ayaa cidhiidhi gelaya markuu cidhiidhiga yahay oo uusan wada xidhmin wuxuu keenaa xanuun la yidhaahdo ee angina bactoris ama xabad xanuun xoog badan hadduu xididku wada xidhmana wuxuu keenaa myocardial infaction wax la yidhaahdo oo micnaheedu uu yahay xididkaa xidhmay qaybtii uu waraabinaya wadnaha ayaa dhimanaysa qofkuna xanuun xoog leh aad u xoog badan ayuu dareemayaa xididka xidhmay haddii uu weyn yahay waxaa suuroodo qofku inuusan ka kicin xanuunkaas si kastaba haddii loola tacaalay inuusan ka kicin laakiin haddii uu xididka xidhmay uusan sidaas u weynayn oo qaybta wadnaha ka mid ahee la dhihi kara way dhimatay micnaheedu waa saas myocardial infarction waa sidaase ayna sidaas u weynayn waxa weeyaan qofku xanuun badan buu dareemi waxa suurowda inuu bararo waxa suurowda inuu neeftu ku dhegto waxa suurowda marka laakiin marka dambe inuu ka kaco waa suurtagal labadaas cudur ayaa ugu badan magacaygu waa axmed shukri shakuur oo jooga magaalada muqdisho doctoorka su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay doctoora dhiikarka maxaa sababa maxaase lagu daweyn karaa su-aashaas jawaabteedu waxa weeyaan dhiikarka laba ayaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo sababaha keenay laba ayaa loo qaybiyaa mid waxaa la yidhaahdaa primary ama idiobatic baa la yidhaahdaa idio waa kelmad oo latin ah idio waa hidhan waa wax aan la aqoonin waa wax qarsoon waa waxaan muuqanin bathicna waa waxa wax dhala marka wixii dhalay lama yaqaano weeye wixii keenay iyo sababtii keentay lama yaqaano isagoo oo maanta boqolaal iyo kumanyaal jaamacadood oo dunida ku taala ama cisbitaallo ay ku taalo weli la baadhayo oo wax kasta la sameeyey in la ogaado dhiikarka sababta keentay haddana boqolkiiba sagaashan sababtaad keentay weli lama yaqaano waxa ugu badan oo hadda ay ku wareegaysaa oo laleeyahay waxa keenay waa wax la xidhiidha ee jawaabta uu jidhku ka bixinayo ee cusbada waxa ugu weyn oo ilaa iminka laga badin waayo waa intaas jawaabta ay ka jawaabayaan jidhkeennu gaar ahaan xididada dhiigga qaada iyo wadnaha yaa la yidhaahdaa kaas ayaa weli mas-uulka ah laakiin weli warcad oo lagu qanco oo dadka loo sheegi karo oo ardada jaamacadaha dhigta la dhihi karo waxaasaa jira ilaa iminka lama hayo saa darteed ba waxaa la yidhaahdaa idiobatic ama primary ama sababtiisa lama garanayo waxaa jira boqolkiiba shan ilaa toban oo cudurro kale ay keenaan kaas waxaa la yidhaahdaa secondary baa la yidhahda maxaa jira cudurka keenay baa la yaqaanaa cudurka keenay haddii la daweyn karo waa la daweynaya isagaa la daweynayaa cudurradaas intay meelo kale ku dhacaan dhiikarka keenaya waxaa ka mid a cudurrada kelyaha qaar ka mida cudurrada kelyaha mid weliba la yidhaahdo glomerulonfrites mid la yidhaahdaa jiro oo ku dhaca qaybta xididada xubin waliba qaybo badan bay leedahay intaasna waxaa ku dhan weydiyey dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay xanuunada wadnaha iyo kuwa gudaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee aflax ee ku taalla magaalada muqdisho annagoo qaybo kale oo aan uga hadlayno xanuunadanna ku soo qaadan doonaa duu ebe yidhaahdo barnaamijyadeenu soo socda
barnaamijka dhakhtarka weydiiye ibraahim xasan daanduray haddaan intaa ku dhaafno haatan waxaad kusoo dhawaataan heesta halkudhageedu yahay soodoon waxaa wada jir ugu luuqeynaya cabdi hane iyo nimco yaasiin caraale iyada ayaana kusoo waa cabdi holan raalle ahaada iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
amilada qarsoon daratartalaq weedhin waxaa dirirso wankore qaruro igu dae riyo ugu dawada waxaan daminada qarsoon danatartalaqu idhi maxaa dirso wankoday qaruro igu dae
intumaankayga degay naftaydii deqayo marnaba marnaba aanan dinkaraye
inodaad soo rogmaday naftaydii dalaan darsho igu daray igu daray dooxawey
intumaankayga degay naftaydii deqayo marnaba marnaba aanan dayn karayen
Midkoodaan soo rog waday, lafteydii dalan taabsho, igu daray, igu daray dooxa weeye.
isbigaygu si durko daraadadadaw